gudoomiyaha hay-adda barakacaalka somalilan oo ay u weheliyaan maamulka gobolka togdheer iyo magaalada bur oo heshiidii kii xaafadlana sawdadka barakacaalka ee kanool kaamka mula ee magaalada burco dhisowka guryaha dadka barakacaalka ayana isku kaaladahay hay-adaha nrc unhcr iyo guddiga hay-adda qaxootiga ee barakacaalka somalilan taasoo iyo warwiin ku taro doonta baahida iyo in qabaan dadka dantiyara isku duwa hay-adda barakacaalka ee gobolka togdheer iyo mas-uul sare ku dareeri hay-adda nrc na ankureynku warbi dhismaha guryaha hay-adaha u n h c r iyo n r c dhisiiyeen saaka xafladda ayaa la dhagax dhigi doonaa waxay heleen midna labiiyo labaatan midna soddon hore magaalada waxaa looga dhisay boqol iyo saddex iyo toddobaatan guri oo hore ayaa magaalada looga dhisay iyo shan iyo toddobaatan kan iminka taagan intaa ayuu saaka daaran yahay hawsha aynu halkan u joognaa haddaannu hay-adaha nahay international iyo kuwa localkaaba ee annagu waxaannu u daba fadhiisanaa waxqabadka iyo shaqada waxa weeye hay-adda barakacyaasha qaranka iyagaa nugu haga meelahaan wax ka qabanayno iyagaana geeya meelahaan magaranaysaa geenayno markaa marka hore iyagaana aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyada lagu mahadsan yahay bacad buu inoo fadhiyaa anigu waxaan matelayaa hay-adda n r c iyo gaar ahaanba u n h r oo fankan soo bixisay waxaanu halka ka dhisnay ka dhisi doonaa insha allahu tacaala saddex iyo labaatan guri guud ahaanna waxay ahaayeen shan iyo toddobaatan guri gudoomiyaha hay-adda barakacaalka ee qaxootiga somalilan cabdikariin axmed maxamed iyana sidoo kale nishii ku hadli mashruuca dhismaha guryaha landhasawa dadka barakacaalka ee kanool kaamka mulac ee magaalada burco waxaynu u baahan nahay waxaynu inagu qabsan karayno ama qayb ka mida qabsan karayno haddii aynu ku xidhno cid kale oo aan baahideenna dareemayn baahideenna waxba ka qabsoomi mayso isku day baahidaada inaad adigu inta awooddaada ka qabato inta kalena ilaahay u tala saaro masalan iminku waxaad tidhaahdeen saldhig rugta caafimaadka iskuul midna intani ma leh soo maaha intabana way u baahan tahay ka xaafad ahaan ma isweydiiseen innagu maxaynu intan qaban karaynaa aynu baaqiga ula qaysano cid kale eh haa wayna isweydiisaan masalan wixii la odhan jiray iskaa wax u qabso iskaa wax u qabso dhulkii markaa keentaan haddaa idinku sees kuuligii keentaan kuuligii keentaan dhagaxiina waa laydin keeni sibirhkiina waa laydin keeni jiingadiina waa laydin keeni laakiin markaad soo farfadheen inaad tidhaahdaan waxba ma hayno dee xooggii baa haysaan xooggiinnan ka oggolaada inaad xooggiinnan ka oggolaada inaad bixisaan idinku oo naftiinna siisaan oo xooggiinna aad naftiisa u isticmaashaan annana waxaanu ballan qaadaynaa dawladdii hoosena waa joogtaa haddaa iskaa waxu qabsan idinku bilowdaan oo dhulkiinna aad seesataan oo jeexataan oo idinku xooggiinni keentaan waxa alaabta materialka in laydin siiyaan oo idin ballan qaadaynaa laakiin wakhtina waynu ku jirnaa doorashooyinna wayna saaran yihiin wakhti ololena waynu ku jirnaa wakhtiguna waa iska kaliil insha allah roobkuna waynoo di'i doonaa haddii ilaahay ka dhigo ilaahay baynu ka baryaynaa doorashooyinkana waa u diyaargaroobi doonnaa doorashooyinkana waa u diyaargaroobaynaa qofku codkiisa inuu siiyo halkuu dantiisa moodo laakiin aanu leenahay de annagaa dantiinna badan u is leenahay yaa
meemarkii koreyti ee magaalada burole kadhesa guryilandhasaw dadka barakacaalka iyo ona horey hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha somalilan oo iyo kaaladaas hay-adaha caalamige iyo sidoo kale guryalandhasti barakacaalka nool magaalada burco